kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bulsho nabada waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay labayolabaatanka bisha afraad laba kun iyo shan iyo labaatan toddobaadkan barnaamijka waxaan oga hadli doonaa doorka baraha bulshadu ka qaataan kicinta rabshadaha ka dhexdhaca bulshada sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan khatarta ay leedahay sida xun ee loo isticmaali karo baraha bulshada baraha bulshada dhibaato weyn oo soomaalida ku hayaa waxaa jiro dhibaatooyin badan oo dadka u geystay ana hadda dhalinyaro ahay waxaa labada aalada aada u isticmaala waxaa ka mid ah tiktok iyo facebook labadaba dadka waxaa laga sameeyaa kicin bulsho qabiiladaa la kiciyaa dadkaa la isku diraa waa dhibaatooyinka ugu weyn uu wadanka ka dhismilaayahay oo dowladnimada lagula-ah waxaa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan dariiqooyinka kala duwan ee dadka sida xun oga faa'iidaysta baraha bulshadu ay u maraan kicinta shucuurta dadweynaha gaar ahaan dhallinyarada dariiqooyinka khaldan ee dadka sida ballaaran u samaystay beejajka sida facebookyada youtube-ka tictok-ka instagram-ka telegramka iyo kuwo kaleba si ay dhaqaale u abuuraan oo ay u helaan flow aada u badan islamarkaana ay dhaqaale ugu sameeyaan waxay saamaynaysaa bulshada waxyaabo aan wanaagsaneyn ayay soo bandhigayaan sida kicinta shucuurta dadweynaha gaar ahaan rag iyo dumarba dhanka kale waxaa marti noogu ah barnaamijka axmed siraad faarax oo ka mid ah saraakiisha booliska degmada baardheere waxa uuna sharaxi doonaa sida qaar ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ay u abuuraan rabshado bulshada dhexdeeda ah
wada dhashay oo walaal iyo abtiya adeer usoo a layska horkeenhayo yaa warar meesha lagu qorayaa dhibaatada ugu badan maanta dhacaysa waxaa ka mid a waxaa lagu qorhayo miidiyaha marka arrintaas waxay sababaysaa dadkiin ehelkaana inay islaayaan isdhibaateeyaan waxaa dhacaysa warbixinno qoysas degan inta baraha bulshada lagu soo qoro ay qoysaska ay burburaan waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan xubintii maadayska ah iyo ra'yiga dhegaystayaasha ee barnaamijka saaxuu lankun dhuugligay ada fiirsadahay tama ushiidaa inay isu dartiis qabiilo badan oo odowtinimayo inaiska qaadayaan runwidaaw marka dadka nooon haato inada ku dheeratuu oo dadkan ad unku digda iniyo fiirsadaan runwidaaw wallaahi dhinigaas ma ku fiirin ee kaftan kaftanka leh inkadhabati kaftan idhidheelaka alaad laakiin saameyn weyn yaa reebo koraan wararka nooon haato ah barnaamijkan waxaa si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah yaxya cabdirisaaq soofe iyo sumaye cabdilqaadir
sida la wada ogsoon yahay sannadihii lasoo dhaafay waxaa dalka ku soo kordhay isticmaalka baraha bulshada taasoo qaar ka mid ah dhallinyarada ay u isticmaalaan si qaldan sida in la dhiirogeliyo nacayb fidna abuur horar been abuur ah marin habaabin iyo weliba fariimo dhallinyaro in bulshadu ay iska hor timaado sida arrimo la xidhiidha dhinaca siyaasadda arrimo cilmi nafsi ah oo qofka haysta oo arrimo bulsho oo ku xeeran arrimo qabyaaladeed oo ugu talax tagay arrimo dhaqaale ama culeysyo kale oo qofkaasi haysta qof kasta oo isticmaalaya baraha bulshada waxaa muhiim u ah inay si tokan u isticmaalaan oo weliba mas-uuliyadi ku dhisan tahay baraha bulshada kana dheeraadaan wixii fidno abuuraya liibaan maxamuud xareed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada isticmaala baraha bulshada ee ku dhaqan degmada baardheere wuxuuna ka hadlayaa khatarta ay leedahay sida xun ee loo isticmaalo baraha bulshada baraha bulshada dhibaato weyn oo soomaalida ku hayaa waxaa jiro dhibaatooyin badan oo dadka u geystay ana hadda dhalinyaro ahay waxaa labada aalada aada u isticmaala waxaa ka mid ah tiktok iyo facebook labadaba dadka waxaa laga sameeyaa kicin bulsho qabiiladaa la kiciyaa dadkaa la isku diraa waa dhibaatooyinka ugu weyn uu wadanka ka dhismilaayahay oo dowladnimada lagula-ah tusaale waxaa arkaysaa in qabiilo qabiil kale loo balaminayo tiktok oo lacago lagu bixinayo oo dad jaaliyido oo dibadaha joogo lacago ay ku bixinayaan qurbi joog ah sida qabiil walbo qabiil kale oo laisku wacayo oo dadka caynayaan lacag lagu siinayo waxaa kaloo arkaysaa dhaqan xumo dhaqan xumada weli soomaaliya zaa-id ugu badatay adduunkale baraha bulshada si caadia loo isticmaalaa xumaan iyo wanaagna uu leeyahay laakiin dadka soomaaliyeed waxaa ku badan baraha bulshada xumaanta waxaa kaloo arkaysaa ani hadda aan caadi u arkay dhalinyaro isku meel joogto isku degmo mise isku magaalo joogto oo qabiil markii facebooka la joogana qabiil ka sheekeynaya oo anoo anoo ree hebel anoo ree hebel ku haya markii aad imaadana isku meel soo fadhiistaana ku hayo camal niyahow wadankanaga hadduu qabyaalada ka bixi lahaa shaqa hali lahaynay horumar ay gaari lahayn asigaana facebooka foodada ka wado dhibaatada dadka ka kicinayo markuu ku agmaado wuxuu kuleeyahay shaqala-aan ahay intaa ka dhacday iyo saam waay waxmana baran een, horumarna aan haynin shaqana aan haynin oo meelaha iska fadhiya Eh, maxaad ugu baaqi lahayd dhalinta ee isticmaasha baraha bulshada si dhibaatooyinkaasi eh, si aan loo dhiirigelin eh, dadkaasi dhibaatada bulshada ku haya ugu horeyn waxaa la hadlayaa dadka qurbi joogta ah oo taabageliya oo dhaqaalaha ku bixiyo in qabiilada soomaaliyeed la caayo la dhibaateeyo Een, anshaxumada iyo dee dhaqan xumadana ayakay nooga imaadaa inay ka waantoowaan lacagaha ay halkaas ku bixinayaan ay dadka soomaaliyeed ee dhibaateysan oo dee colaadaha iyo abaaraha ay daashadeen ay ku bixiyaan dee lacagtaasna waxay ogolaysaa bedel kheyr qabo iyo horumar fiican bay ku sameynayaan horta dadka jaalidaha taasaan leeyahay oo waddamadaas joogo haddaad dadka gudaha usoo laabto war horta qabiilka haddaa kaciso oo aad dhibaato sameyso qabiil meel kuma geynayo meelna kuguma haynayo dadka waa dad ehela isdhex degan walaalo ah mana kala maarmaan marka ha ka waantoowaan dhalinyarada soomaaliyeed qabiilada iyo kicinta ay ka wadaan baraha bulshada waxaa kaloo sii leeyahay aaladda tictoka dhalinyarada aada ku isticmaasho oo dee aan qaangaarin boqolkiiba boqol dee wax u caqli celiyeen ha helin ayakana dee waalidiintooda inay ka warqabaan cunugiisa qofka wuxuu ku maqan yahay iyo wuxuu duuwaay hana ka fogaadaan leeyahay dhaqan xumada een, hana ka weynaadaan sidoo kale axmed cumar ibraahim waa saxafi aqoon fiican u leh saxaafadda iyo teknolojiyadda wuxuuna ka waramayaa saxaafadda gaar ahaan baraha bulshada doorka ay ku leeyihiin kacinta iyo iska horkeenka bulshada axmed usodhow waxaad ka warantaa saxaafadda gaar ahaan baraha bulshada doorka ay ku leeyihiin kicinta iyo iska horkeynta iyo iska horkeynka bulshada
yaxyow aad baa u mahadsan tahay een, saxaafadda xilligan joogo ee baraha bulshada ee aad sida weyn u saamaysay wax badan ayay ku leeyihiin kicinta iska horkeenka bulshada dadka cadaystayna si xun bay u isticmaalaan sanadihii lasoo dhaafay taasina waxay halis ku tahay in dadka dhexdooda dhibaatooyin ay kala gaaraan oo bulshada soomaaliyeed ee maanta nool sida dadka qaarkii qabaa'ilaad inay u dagaalamaan weriyaal waxaa soo baxay waxay doonaan iska sheegayo ayagoo halkaasi u arkaya inay dhaqaalo ka sameeyaan wixii ayagaana marka dib loo raaco waxay noqonayaan wax been ah oo barbaganda ah marka run ahaantii saameyn weyn ayay ku leeyihiin doorka ay ku leeyihiin kicinta bulshada iyo iska horkeenka aad bay u ballaaran tahay waxaad nooga warantaa dariiqooyin kala duwan ee dadka sida xun uga faa'iidaysto baraha bulshada ay u maraan kicinta shucuurta dadweynaha gaar ahaan dhallinyarada een, dariiqooyinka khaldan ee dadka sida ballaaran u samaystay beejajka sida facebookyada youtube-ka tiktok-ka instagram-ka telegramka iyo kuwo kaleba si ay dhaqaale u abuuraan oo ay u helaan flow aad u badan islamarkaana ay dhaqaale ugu sameeyaan waxay saameynaysaa bulshada waxyaabo aan wanaagsaneyn ayay soo bandhigayaan sida kicinta shucuurta dadweynaha gaar ahaan rag iyo dumarba falalkaasina inta badan waxay ka soo horjeedaan sharafta iyo karaamada bulshadeena soomaaliyeed waxayna meel ka dhac ku tahay waxa ay samaynayaan diinteenna islaamka arrimahaasoo dhan wax wanaagsan ma aha xilligan la joogo dhowr iyo tobankii sano ee u dambeysay xaaladaha saxaafadda marka la yidhaahdo wax aan la aqoon oo bara bulshada ayaa ku soo biray kuwa ayaga ahaana dhibaatooyin iyo fidno ayay ka dhex abuureen bulshada dhexdeeda dhanka kale axmed siraad faarax oo ka mid ah saraakiisha booliiska degmada baardheere ayaa sharaxaya sida qaar ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ay u abuuraan rabshado bulshada ka dhex dhaca bismillaah horta niba baraha bulshada dhibaato badan baa ka socota ayaantan waxaana ka mid ah ee, waxaa la kicinayaa bulshada la kicinayaa Face- facebook waxa loo bixiyay anugu aan facebook u aqaano ayaa waxaa lagu qorayaa waran aan loo baahnayn oo bulshada dhibaato lid ku ah oo ummado la iska horkeenayo deegaano la iska horkeenayo bulsho waa wada dhalatay oo walaalaha oo dad ee, wada dhashay oo ho- walaal iyo abtiyo adeer usoo ah la iska horkeenayo yaa wa- warar lo- meesha lagu qorayaa dhibaatada ugu badan maanta dhacaysa waxaa ka- waxaa ka mid ah waxa lagu qorayo ee, miidiyaha marka arrintaas waxay sababaysaa dadkiin ehelkaana inay is- islaayaan isdhibaateeyaan waxaa dhacaysa wa- warbixinno qoysas de- degan inta waa baraha bulshada lagu soo qoro ay qoysaska ay burburaan dadkaas waxaa la rabaa in laga hortago oo gacan bira ah adag lagu qabto oo ciwaanadooda la raadiyo oo sharciga lala tiigsado sifo looga hortago inaysan burbur iyo dhibaato aysan imaanin
marka waxaad iga warantaa qisooyin ama dhacdooyin ka dhacday degmada baardheer ma jirta oo arrimahaas la xiriira
ma anu hadda ma arkin eh, maxaan ku dhahay laakiin waa la sheegahayay ma- ciwaano da- dad oo maxaan ku dhahay eh, dhibaatooyin geystay oo bulsho badan iska hor keenay marka baarineed waxay la mid tahay deegaanada soomaaliya iyo- iyo ka mid tahay marka kor baan kaaga soo qabtay hadda deegaan ahaanba ma kaaga soo qabanba baari dheero bulshada soomaalida ku nool bulshada soomaalida oo deegaanada kale oo gobollada dalka ku noolba ayay ka mid tahay marka waa in laga hortago oo wadajir looga hortago dadka sida xun wax u qorahayo ummaddana iska horkeenhayo marka maxaa talooyin ah aad siin lahayd bulshadaasi si aysan u dhegeysan eh, dadkaasi eh, baraha bulshada been abuurka iyo kicinta ka wada dadka waxaan uga digayaa dadka sida foosxun wax u qoraya in laga hortago waa in la wacyigeliyo waa in la waaniyo waa in loo caqal celiyo oo aysan dhibaato ummadda ugu soo horseedin wa- waxyaalaha ay qorahayaan
marka waxyaalaha inta badan ee qoraan maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah maxaan ku dhahay sida hadda eh, sistamyada maamulada kale oo soomaaliyeed oo ka jira isteydida oo oo dhe- dhibaato ayka dowladda dhexe laiskaga horkeenhayo waxaa ka mid ah deegaano eh, nabad ah oo laiska horkeenhayo marka waxyaaba hadda aan lasoo kobi korin baa ka mid ah laakiin ansarku waxaa weeye in laga hortago waxa dadka dhibaatada ku hayo oo nabadda khalqalgelinhayo amniga khalqalgelinhayo oo nabadda burburinhayo waa nabadda in la xoojiyo dadkaasna waa gacan bir oo adag in lagu qabto oo iyadoo wadar wadar guud laga soo wada horjeedo Eh, ugu dambeyn tillaabooyinka idinka kam eh, amni ahaan aad idin qorshaysan inaad qaadaan muxuu yahay si aad uga hortagtaan arrimahaasi
annagu waa ka hortagayaa ga- ka amni ahaan baraha bulshada dadka wax ku soo qoro waa raadinaa waa u yeernaa wax la xiro wax loo caqli celiyo wax digniin la siiyo iyo isugu jiraan marka waa arrintaas waa u taaganaho waa wadnaa ugu dambeyn baaqa ku aadan eh, bulshada soomaaliyeed si eh, arrintaasi looga gudbo islamarkaana bulsho midaysan loo helo baaqa aad diraysa muxuu yahay baaqa andirea waxay tahay gacmo wada jir bay wax u qabtaan war soomaali qabaa'il wax ma tarhayo qaran baa wax taro midnima wax tar- wa- wax tarto wadajir baa wax taro qoys wax ma taro qabaa'ilna wax ma taro wadajir aan oo fadhiga aan oga kacno qarannimada aan xoojinno midnimada aan xoojinno wixii qarannimada iyo midnimada lidku aana gacan bira aan oga hortagno aan- aan ka hor imaanno haatanna dhegaystayaal waxaa la soo gaaray xilligii aad nala dhagaysan lahaydeen maadayskii nabad iyo nagaasho waa kuwan jilyaashii oo maadeys cusub inoola diyaar ah
haymeelun buuq badana talow intaa fadhiilankii alahaay war cali iin waranba adla dayow widayow koytiba maka argaane mahgadhi maay may aragaase geeka ad wal aragaase may haylan kun qaylada badano ada fiirsadaa ton
warlan imtixaange waa gosol fadhows widayow fadhow onno lankaasii kee hay mayna ku hadalahay widayow waa lan isku akhyaar ew olai faasku galgale marmar reedna reero use kobadno dulmare reero ah reero haane haws kobola kor marow maalanba reerkii haswaalo kobadno kormare Mm, ku reebna waa kay buufise yakuele widayow iyo suduus reeroon karbaashow widaaw ana samakii ogayne ama qabiilisti nagatay widayow laif ka yar oon marmar isku fiirsadow yag abyaalada ku baraday haa ku barati olow haddib adag ku helaas wal ku sheegow ka qabiilada widayow halkunley ma ee dadka dhomba wada fiirsadaan baryaalkun saaxbow dadka may kuwa gali adag tan kala ogdaa inay reganoo on haato ayuu sheegno koraan kiyowka oo dadwiinaga oo widayow se in sheeno korankiyow dadwiine markun widaaw intunku agli badanaada jirtay baa may jaawis
widayow oo dhaaf eedda wal insheeg haddaad wal insheegda fadahayta saaxbow lankun quugliga ada fiirsadahay tama u shiidaa inay isu dartiis qabiilo badan oo odowtinimiyo inay iska qaadayaan run widayow marka dadka noo on haato inaad ku dheeratu oo dadkan aad unku digda inayoo fiirsadaan run widayow wallaahi dhinigaas ma ku fiirin ee kaftan kaftanka leh inka dhabati kaftan idhi dheelaa ka alaat laakiin saameyn wiin yaa reebo koraan wararka noo on haato ah run widayow reed markan widaayo waxaan haato eh, ku feejignaa dadkana ku reeb lanki ad ka aragda noocyadun haato mase ad ka dhagamaw warkaka dhon widayow io hadlaaytan haya widaaw saasa iska ogno saahibow weligaba nabadoon yahaada jarti kiila kaftamo widaaw shaahi dal badan ana dooga badan oo dhaafan
allah anigaaye allah guryahan gaagaaban miyaa xabsiga wiilkayga ku hoydo eedo ma soo dhuntay meeshaan xabsi weeye qof aan ballan ku lahayn ma soo geli karo askari wiil aan dhalay oo meeshaan ku xidhanayaan booqasho ugu socdaa horey u gudub hoolkaas weyn baa lagula kulmaa maxaabiista allah allah hooyo wiilkayga meeshaan maaba gurigaaga cusub noqotay hooyo macaan wallaahi waa kuu xiise wuu leedow hooyo bal iska warran see tahayna alxamdulilaah nabaddeeda waa hooyo wax dhib ah ma qabo caafimaadkaaga ka warran wiilkaygi cunto ma cuntaa maamo umaaye caafimaadkii wuu iska fiican yahay askartanna si fiican inoola dhaqantaa haaye waa maqashaan u malaynaa hooyo inay xukun gaaban lagu riday markaan soo dhammaystay insha allah xabsiga waa ka soo bixi doonaa allah ha kaa soo saaro wiilkayga meeshaan waxaad sheegtaa ninka aad nabarka ku dhulfatay maxaad iskugu timaadeen ood isku qabateen umaaye hadda ka hor haddaa xasuusato anoo suuqa iska dhex socdo niman isoo weeraraayeen oo idakhraayeen ayuu ka mid ahaa anna ka aarsalee isdhahayay duuleedow dhibka kama weynaatid miyaa wiilkaygi maalin walba khayladaada leen maqlaynaaye umaayey dhallinyaraan iska ahay qof shalay ku dakhray adina ma fiirsan kartaa wiilkaygi waa kuu ducaynaa iska dhaaf dhibkan faraha badan waa u jeeddaa hadda xabsiyaa ku jirtaaye umaaye taladaada haddaan mar hore qaadan lahaa maanta xabsi uma hooyan lahayn habeen iyo maalin waxaan dani kuugu jirinaa ku jirtaa wiilkaygi hadda waa tanaa noloshaada saan iyo si ku xunay ku dambayneen runtaa weeye hooyo waa sidaa aad sheegtay mar walba oo aan arko wiil fiican oo dantiisa yaqaana waxbarashadiisa iyo shaqadiisana ku mashquulsan waa kaa murugoodaa guuleed umaaye mar kale xabsiga aan ka soo baxo balan waa inaan murug dambe ku horseedaynin cid wax kaa rabta ma laha wiilkaygi fursadaa haysataa haddaba ha iska beer daraynin haddii kale waxaa iman doonta maalinaa ka shalaysa ducadaada waan qaata umaaye insha allah markaan xabsiga ka soo baxo afaarahaas dhan waan iskaga baxaa waxbarashadaydiina waan iskaga laabanaa marna waan shaqaysanaa umaaye dantaada allaha ku garansiiya wiilkaygi wakhtigii booqashadu wuu dhammaaday eedu umaaye odaygan iga maslaxee aabbahe wejigaan loo hortegi lahaa ayaa umaaye layska rabaa
haddii aan intaasi ku dhaafno madayskii nabad iyo nagaasho haatanna ku soo dhowaada ra'yiga dhegaystayaasha kasoo dhiibtay barnaamijkan mid iyo labo faadumo suubow cali waxay leedahay baraha bulshada waa dhibaatada ugu badan ay haysata bulshada soomaaliyeed xilligan waxaana loo baahan yahay in inta laga qayb qaadan lahaa kicinta dadweynaha iyo sidoo kaleeto xasarado colaado in loo adeegsado baraha bulshada nabadeynta bulshada soomaaliyeed oo dhibaato badan ay haysato sidoo kaleeto faarax cusmaan guuleed waxa uu leeyahay baraha bulshada run ahaantii waa dhibaato weyn ee haysata bulshada soomaaliyeed waxaana lagu soo gudbiyaa ka shaqaynta fidnada iyo kicinta bulshada guud ahaan dhegaystayaal waxaa halkan inoogu eg barnaamijkii sagaalaad ee bulsho nabad ah toddobaadkan uga hadlaynay dowrka baraha bulshadu uu ka qaato kicinta rabshadaha ka dhex dhaca bulshada toddobaadka dambe barnaamijka waxaad ku maqli doontaan mawduuca tobnaadkaasi oo ah kaalinta wadajirka iyo iskaashiga ka qaadato horumarka bulshada barnaamijkan bulsho nabad ah waxaa idiin soo saaray idaacadda markabley waxaana naga taageeray b b c media action waxaana maalgeliyey midoogaayo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo